mid nasin aw istinbaad marka waa jaanibka istinbaadkaa hadal jira oo dee qiyaasku asalkiisu wuxuu keenayaa waa dani buu faa'iideynaya haddaba kaa daniga faa'iideynaya miyuu shay dee bal maalan ijmaaciyo awqaada qaarkee dee markaas ah ijmaaca sariixa yaqiin iyo qadci faa'iideeya oo kaa aan la khilaafi karine qiyaaskii waa laga tegi karaya aan la khilaafi karin ah miyuu asaas u noqonayaabaa khilaaf jiraayo bal markaa taas baa inta hadalka ugu ahamsani ay tahay haddaba in wixii adigu xukum sugi lahaayo o dhan ee xukum laga qaadan lahaayo o dhan mustanad buu noqonaya وqاaل dاd dاd wuxuu yihi wاظاhirي yبن jrيri imaamka shahirka in jrيr dاd horeyn تrjamadiisa usoo marnay de iبن jrيrna kolley waa ninka calamka ah ee imaamku ahaa tafsiirka taariikhda fiqiga iyo اkhtilaaf الناas iyo qراءaadka iyo luqada carabeedba waa nin imaamo buu ahaayo marka la eego culumtii waqtigiisii uu kulansaday marka dee waxaa la arkaa fani fani rag badan oo la siman ulansadee kala dunayd oo dee ninka mawsuucigaa waxay ahayd inuu naadir ahaydba cid majmuucii saasoo kale kulansatay waqtigiisii inuu jiro ibn cumr xataa madhab gaar oo matbuucuu lahaayo jariiriye dadkeediina lama odhan jire markii dambe ayay inqiraaday sidee madhabo kaleba ay u inqiraadeen oo dee bal maalan waa xagga dadkii ka shaqayn lahaayee xambaari lahaayee faafinlahaasay madhabaha kale u heleen afartan madhabood ayaanay madhabo kala duwan aanay u helinoo markaasay sidaa kuba go-een waa nin imaamo taas oo kale ibnu jariil oo dee aataartiisan lahayo maanta ee tafsiirkaasi uguba weyn yahay iyo ay tahay ama dee waa dee kolley aataar kalena waa laga hayaa kutubta qaarkoodna marka la eego heerkii uu ku waday iyo saas kitaab in yarun laga hayo oo tahdiib ulaahaar la yidhaaho kitaab xadiida ajzaa yaroo marka la eego musnadka cali qaybo kaba midaya ibnu cabaas iyo malaha waxbaa laga hayaa kolleyna malaha inta tobanka waa dhameeye laakiin lama wada hayo intiibay dee barhkood markii hore afar mujalad ku madbaceeyeen dabcan lix mujalad oo yarna waan arkay laakiin usluub ku socdaa waxaabay yidhaaheen dee waa usluub habkii uu ku waday way ku adkaatay culimadii ka dambeysay o dhan inay dariiqii maraan oo la isku dayo kitaabka in la taam yeelo saa kuba waday waana kitaab xadiida uun oo laakiin dee jaanibkii horta riwaayaadkii iyo sixadii iyo shawaahidii xadiidka uu tatabuci uu tatabucaya haddana wixii xadiidka kuba sugnaa ee aqwaalaha isagoo qowl kastaba ciddii tidhi iyo sanadkii isagana sheegayo oo kale sanad oo haddana markuu intaa dhameeyo bal xadiidka wixii fiqi ahaan ee laga qaadanayay ku khatimaya haddana xadiidkii luqadiisa iyo shawaahideedii iyo wixii taas oo kale ahayd waa haba adigu tahdiibulahaar kitaab dee aada u heersare ah bal markaa waan imaamkaa lahaa weeye isagoo guursan oo cilmiga uu dee kuba shuqloona taas ayuu dhintay isagoo dhowr iyo siddeetan gaadheen wuxuu idhi haddaba laba qolooyinkaasa waxay idhaheen laa yajuusu ma banaana an yancaqida inuu guntamo oo alijmaacu ijmaacu min jihati alqiyaasi dee qiyaaskii waa shay daniyay leeyihin marka xaq qiyaas inuu mustanadkiisu yahay taasma waxa weeyaan ma banaano oo barhkood waxay leeyihin waanay suurtogelaynba kol hadii arrintu qiyaas ay tahay dee qiyaaskiiskuma waafaqayaan dad intaa leeg fa ama daa-uud markaa sheekhu wuxuu uhi daa-uud fa banaahu qowlkiisan uu leeyahay ma banaano ijmaacii inuu mustanadkiisa noqdo qiyaas wuxuu ku bineeyey calaa ana alqiyaasa qiyaasku laysa bixujatin dee asalkiisa taa ahayo daahiri ama dee imaamkan imaamu daahiriya oo kale daahiriyadu qiyaasba way inkirsan yihiin qiyaasba xujo sharciga kama dhigaan markaa taasaa dee u asaas oo isagii wuxuu leeyahay qiyaaskii xujo sharciga kol haddaanu ahayn ijmaac mustanad uma noqon karo isaga asalkiisaas horuu ku socdaa wayajibu waa imanaya alkalaamu hadal calayhi oo ujeeddadu masalada niqaashkeedii iyo sugid la sugo inuu ijmaacu xujo yahay may qiyaasku xujo yahay xujajtaa sharciga kaa mida marka suuradiisi iyo shuruudiisi ay buuxsamaan dee meeshii qiyaas keli lahaa ama uu iman lahaana la helo taas iyada way inoo dambaysaayo niqaashkeeda iyo sugitaan aan taa sugnaa waa wax iman doono isaga imika halkan daa-uud waxba ma radinayno waxaasaa jawaab aan kaga jawaabaynaa qowlkiisii ma odhanayno dee waxay tahayba aslalqiyaas buu inkirsan yahay in sha allahu tacaala waa iman doonaan wa ama ibnu jariirin ama imaamkan ibnu jariir oo isagoo agtiisa ama qaba qiyaasku inuu xujo yahay laakiin diidan inuu mustanad u noqdo dee waxa weeyaan ijmaac isagoo sababtahay qiyaasku waa dani dee wax daniina kol waxa noqon doona qadciba kaa ah inaan la khilaafi karin asaas uma noqonayo isagoo arrinta ama daliil uma noqonayo taas leh iyo musanad waxa u daliila buu leeyahay calaa fasaadi qowli huwa ana alqiyaasa qiyaasku daliilu min adilati sharc qiyaasku waa daliil adilada sharciga ka mida fajaaza waxaa banaan an yancaqida inuu guntamo alijmaacu ijmaac min jihatihi jihadiisa uu kaba guntamo musanad u noqdo kalkitaabi wasuna sida kitaabka iyo sunnaaba oo daliil adiladii sharciga ka midaba ijmaacu ay musanad ugu noqonayeen oo dee waxay leeyihiin haddii ijmaacu qiyaasku dani buu faa'iideynaya ahayd khabarulwaaxidkiba isaguba suuradiisii waataynu soo maray dani inuu faa'iideynayay ee isaga iyo kayrkiina may inkirsanayn inuu musanad ijmaac u noqdo isagoo daniyaba kana waa taasoo kaleo qiyaaskii musanad waa u noqon karaa culimada qaar kala qaado qiyaaskii jeliga ahaa iyo ka khafigiina way jiraanba laakiin hadalkiisu waa dee qiyaas dhammaantii inuu musanad noqonayo bal intaa ama fiqradan wuxuu inoogu sheegay ijmaacu inaanu iska guntamahaynuune wax culimadu ay daliishadeen ooy u cuskadeen ijmaacani inuu jiro ama markaa aan ogaano ama yaynaan ogaan dee kolley ciddaa isticaab dhan shareicada dee kuba lihina waxaa dhici karta inay ijmaac kasta musanadkiisii ogaadaanba saa ibnu taymiyaba uu lahaa weye laakiin ta meesha jirtaawun inagu kol haddii ijmaac inoo sugnaado uma baahnin kumana kalifnin inaan masaladan daliilkeedii tatabucno ijmaacii baa daliil noqday ijmaacii baa xujo sharciga ah bal taas wey faslun walijmaacu ijmaacu xujatun xujo weeye fii jamiici alaxkaami sharciyati axkaamta sharcigaa dhammaanteed xujuu noqonaya kalcibaadaati waalmucaamalaati oo sabeeciya wixii la mida wa axkaami dimaa'i waa jinaayaadkii wlfuruuji wa axkaam lfuruuji waa sida nikaaxi oo kale iyo farjiyada axkaamtoodii iyo wagayri dalika madkuurka kayrkii oo min alxalaali walxaraami iyo wlfataawa waa fataawihii oo dee umuurahaasba wadagelaya walaxkaami axkaamtii adigu guud ahaan axkaamtii shareecada ijmaac waa lagu sugi karaa ijmaacuna xujo ayuu ku yahay oo haddii ijmaacu cibaado yahay waxaan lagu ijmaacay masaladu cibaado ku tacalluqsan tahay ama mucaamalaad ama axkaamta dimaada ama manaakixdii ay ku tacalluqsan tahay iyo umuuraha kale xaraam iyo xalaal iyo keyrkoodba leh waa la daliishanayaa waana xujo sharciya bal adigu wixii axkaam shareeco ahayd ijmaacu xuja u noqonaya fa ama alaxkaam alcaqliyatu axkaamtii caqliga ahayd facalaa darbeyni ujeedadu waa axkaamtii isbaatkeeda iyo sugitaankeedu jaanibka caqliga uu kaba imanayay laba qaybood bay noqonaysaa axaduhumaa labadaa mid ahaani maa yajubu mid ay waajib tahay weeye taqdiimu lcilmi garasho ama ogaansho la ogaado oo imika maaha daniye waa yaqiintii la yaqiininaye la ogaanayay horraysiinteed bisixati waa sixada xukumka caqligani uu dee sixadiisa in la ogaado horraysiinteeda la horraysiiye lagaba horraysiiye ay waajib tahay cala alcilmi garashadii iyo yaqiintii iyo ogaanshihii la ogaanayay bisixati samci daliilka naqliga ah ama samciga sixadiisa uu sugnaado sharxa khaasatan dabcaadkii laba dabcaan yar eegi jiray oo dee midi markaas ijmaacan inta ka horeysa ayaa waxaa ka madbacaysta amaan ka hayay ay dhammaadeene laakiin mid baa dhan oo taas markaa cibaaradeedu taqadum lcilmi baa halkan taqdiim ahayd laakiin kutub kale oo usuulaba lafdiga taqdiim waa ku yimi kolley macnuuna ma kala dheeraanayo oo bal wadalika ka xuduudi lcaalami caalamkani inuu yahay wax xaadis oo soo dariyo oonu qadiim ahayn wa ihbaati saamici ilaahay khaaliqa ahaayee dee isagu sameeyeyba bal maalan waxa weeye in khalqigan iyo caalamkan sugitaankiisa la sugo wujuudkiisee la ictiqaadiyo taasee la ogaado wa ihbaati sifaatihi waa ilaahay subxaanah watacaala sifaatkiisa iyo dee iyaguna asaliga inay daatadiisaasubay macood yihiinbe sugitaankeeda la sugayo iyo wa ihbaati nubuwati nubuwada oo dee markaa cidi sheegato daliilkiibaa la socda mucjizadan taxadigii laba socday nubuwadii sugitaankeeda la sugayo wamaa ashbaha waxyaalahaasba weeye falaa yakuunu ma noqonayo alijmaacu ijmaac xujata fiih nooca ijmaac laguma sugi karo ciladii waa inoo dambaysaye bal hadalka hore haddaan dib ugu yar laabmo isagaaba tacliilkii maaaad ujeeda cillo maa ujeeda waa tacliilkii uu hadalkan kusii tacliilinayay in ijmaac tan lagu sugayn waa inoo dambeeyaaye wuxuu leeyahay umuurahan dee axkaamtan caqliga ah ayuu laba u qaybinayaa midi waxa weeye oo waa waxyaalo dee intaan ijmaacba la helin intaan mathalan ama mustanadkii ijmaacba aanu iman ay tahay in la ogaado oo ruuxu dee bal mathalan wuxuu cilmi iyo macrifoba u leeyay ah oo bal mathalan xuduud ulcaalam oo kale caalamka soo darintiisii dee caalamkani inuu xaadid yahay wixii lagu sugayay dee ummaddaa taa ku ijmaacday maaha ee waxa weeyaan acraabdiisan mutaqayirka iyo umuurihiisan isaga lagaba qaadanayo tilmaamaya waxaan in waqti uun uu soo baxay oo waqti hore weligiiba wax saa u jiray aan ahayn waa kan taqayurkiisan iyo umuurahaas ayaaba ah waxyaalahay markay dee xag caqli ahaan iyo daliil caqli ahaan sugayaan umuuro saasa ayay laba yimaadaan ilaahay subxaanahu watacaala dee jiritaankiisa iyo rumayntii taas iyo sifaadkiisa ay kaa mitay dee kalaamkiisii iyo qudradii iyo iraadadii iyo cilmigii iyo waxyaalaha caynkaas oo kalena dee bal mathalan adiladan kawniga ah bal intaan samcigii iyo taasi samcigii haddaan idhaahno ama ijmaacii baa laguma sugaya ama waxa u daliilo kaba soo qaado dee bal mathalan nas kale oo taas oo kale ayaaba u daliilo oo kale in waxay leeyihiin ba dee ijmaacani inuu ansaxayo waxa ina tusay inoo caddeeyey waa kitaabkii iyo sunnihii oo waa taa aan daliishadii aan daliiladiisii aragnay haddaba kitaabkii iyo sunnihiina dee markay inoo sugnaanayaan waa marka rumaynta aan ilaahay subxaanahu watacaala wujuudkii iyo khaaliqnimadii iyo ilaahnimadii iyo taa aan aqoonsano markay timaado kitaabkii iyo sunnihii iyo xujo wuxuu noqonayaa marka nubuwadii aqoonsano taas buu noqonayaa iyadoo marka hore taasi aanay jirin dee kitaabkii iyo samcigii meeshii maba yaalaan sunnihii maba yaalaan oo xujiyadan ay kuwani xujo yihiin halkeen kaba qaadanay dee waa markay umuuraha kale ay noo sugnaadaan ayaa dee aynay hadhow iyaga bal mathalan nubuwada inoo sugnaatay iyo umuurahan kale bal mathalan ilaah kuba tacalluqsan ayaa markaa keenaysa kitaabkii ilaahay soo dejiyey weeye kani kana waa hadalkii rasuulka oo nubuwadiisa ay noo sugnaatay markaa ama ficilkiisii ama taqriirkiisii halkaasay xujiyadu ka imanaysaa dee markaa xujiyadii iyaga ay noo sugnaatay ayaa aan ka qaadanayna oo inoo sugaysa ijmaacii marka ijmaacii wixii aynu bal mathalan inuu daliil yahayba inoo cadaynayay haddaanay weli inooba sugnayn dee ijmaac iyagii laguma sugi karo dawr baa ka laasimayo ijmaacii baa u baahnaa ama kuba xidhnaa si uu inoo sugnaado umuuraha samciga samcigiina waxa ka horeeya umuuraha kale sugitaankood baa kaba horeeya marka isagoona weli taasi inoo sugnaan dee ijmaac maba sugnaanayo ijmaacii halkii wixii uu kuba xidhnaayo ijmaac inoogaba imanayay baan inoo sugnayn marka taas ijmaac adigu baabkaa looma xujaysanayo ee baabka adiladiisii kale ee bal mathalan ayaa loo xujaysanayaa wey oo dee bal nubawadii oo kale dee waa mucjizadii tilmaamaysay sidqigiisa kol haddii taxadi intuu yimi aan wax caaridayaana aanay jirin marka taa la arka ayaa dee la aqoonsanayay nebinimadii laba aqoonsanayay isagii markii la aqoonsado ayaba matalan kalaamkiisii sunnihiisii iyo inay xujatay meesha soo baxayay oo in la raaco ah marka dee taasi markay timaadaa halkaa hadhow ay imanaysay daliilkii inuu ijmaacuna sunihii baa ina tusay dee bal mathalan xujo yahay dee bal mathalan ijmaacii wuxuu u baahan yahayba horta sunni inuu sugnaado sunnaha sugnaanshihiisna nubuwadii ayuu kuba xidhan yahayba marka bal umuuraha isaga hadhow inoo sugi doona isagu xujo uma noqonayo oo taa looma xujaysanayo weeye macno marka ama ma yajibu taqdiimu lcilmi bisixatihi cala lcilmi bisixati samci ka xuduud اlcaalam oo horta dee taas aqoonsigeed iyo ihbaatka ilaahay subxaanahu watacaala wujuudkiisa iyo taas iyo ictiqaadkeed iyo yaqiinteed ayaa ka horeynaya qur'aankii dee ictiqaadkii ayaa ka horeynaya mathalan sunnihii iyadna rumaynteed ayaa ka horeynaya in marka dambe ijmaacii iyagu ay daliilka u ahaayeen marka kol haday taa tahay falaa yakunu ijmaacu xujata fiih nooca ijmaacu xujo uma noqonayo lanna qad bayanaa waxaan cadaynay ana alijmaca ijmaacu daliilu sharciyu daliil sharciya inuu yahay oo sabata sugnaaday caqli kumuu sugnaan bisamci samcigu ujeedadu qur'aankii samcigu waa iyaga iyo xadiidkiibaa inoo caddeeyey xujadiisa falaa yajuusu ma banaana oo waxa weeyaan an kol hadduu isagii qur-aankii iyo xadiidkii inay xujaiyo ay noo caddaynayaan an yuhbita inuu sugo ijmaaco xukman xukum uu sugo yajibu ay waajib tahay macrifatuhu garashadiisu sida nubuwada oo kale iyo bal garashada la gartaa ay waajib tahay qabla samci intaan horta samciga daliilkii samcigaaba iman kama lasu sidaana u banaanayn an yahbuta inuu sugnaado alkitaabu kitaabkii bisunati oo bal kitaabkii in la yidhaaho waa xujo waxa inoo caddeeyey kitaabku sunnaba dee sunnihii isagaaba kaba horeeyey oo sunni in laguma sugo walkitaabu kitaabkiina yajibu waxa waajiba alcilmu bihi in la ogaado la yaqiiniyo la ictiqaadiyo qabla sunnati isagaa sunnahii aan xujiyadeedii kaba qaadanayna sunnaha horteed inuu kitaabku inoo sugnaadaa waajiba markaa lama odhanayo dee kitaabku waa xujo waxa inoo caddaynayaba xadiidkan baa inoo caddaynaya xadiidkan de haddaan kitaabkani inoo sugnaan aynaan yaqiinin oon la rumayn waxa weeya in rasuulka ilaahay laguma soo dejiyo taasi waxyi uu yahay sunnina inooma sugnaanayaba markaa adigu ijmaacu waa mar dambe wax imanaya saa daraaddeed wax ka horeeya oy tay hortay in lasii ogaado ijmaac looma daliishanayo wathani ka labaad ee axkaamta caqliga kamidi maa laa yajibu waxaanu waajib ahayn weeye taqdiimu lcilmi bihi in la ogaado oo la garto in la horreysiiyo ama uu kaba horeeyo haddaan taqadum isticmaalo calaa samci waxaan manquulka ah ama samciga wadalika mitlu jawaazi ru'yati ilaahay subxaana watacaala aragtidiisu banaanideeda ay bannaan tahay weeye oo dee waa taasoo aakhiraba dadkii muminiinta ku arkayaan adduunyada dee cid ay u sugnaatay bal arintaa masalada rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh habeenkii micraajkii ilaahay buu arkayo ma arag ay labada qowl ay jiraan ee labadaba ahlu sunna ay leeyihiinuun mooyaane ee adduunyo cid kale umay sugnaan ee laakiin dee jawaaskeeda oo kale iyo wagufraan ilmudnibiina dadka iyagu dembaabay dee dembigoodii waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala mashiicadii ay kuba xidhantahy haddaanu dembigu shirkahayn oo looba dhaafayo oo kale iyo umuuraha caynkaasa ee ictiqaad ku xidhan waa shay ictiqaadoo wax camaliya maaha waana tan uu axkaamtii caqligeed raacinaya lakiin waa axkaamtii ictiqaad oo kale iyo wakayrima keyrkoodoo masaa-isha kale ee aanay dee laazim ahayn horta intaan naqliga la helin intaan kitaabkiiyo sunnihii la helin in iyaga lasii ogaadaa meesha aanay laazim ahayn oo mima yajuusu waxyaalaha ay banaan tahay an yuclama in la ogaado bacda samci oo dee bal maalan ru'yadii oo kale adiladiiba daliishanaynaa jawaaskeedii marka laga qufraan mudibiin adiladii samciga ahayd baan daliishanna umuuraha caynkaasa ee iyagu iyagoo umuuro dee ictiqaad iyo cilmi iyo masaali jaanibkaasa haddana ay tahay dee loo daliishanayaba samcigii inay markaa laazim ahayn inay iyagu samciga kaba sii horeeyaan noocyada caynkaasa falijmaacu ijmaacu xujatun fiiha xujun noqonaya waa loo daliishan karaa adigu wuxuu leeyahay masaa'il axkaamta caqliga ah kaba mida oo ijmaacii loo daliishanayaana waa jiraanoo waa taa iyada ay suurtagal tahay macrifadoodu iyo cilmigoodu inuu kaba dambeeyo samcigii wixii ay ahayd in samciga kasii horeeyaana ijmaac looma daliishanayo xujo kuma noqonayo liannahu yajuusu waxaa banaan falijmac waxaa banaan an yuclama in la ogaado axkaamtan dambe bacda sharci sharciga dabadii in la ogaado walijmaacu ijmaacuna min adilati sharci sharciga adiladiisu kaga mid yahay fajaaza markaa waxaa banaan ihbaatu dalika waa umuurahan uu leeyahay bacda sharci baa la ogaanaya walow axkaamtaa caqligaa uu raacinayo in la sugo oo bihi bilijmac ijmac in lagu sugaa taasi way banaantay bal xaggii adigu jaanibkii waxyaalaha kale labadaasu inoogu kala qaaday wa ama umuuru dunya umuurta adduunyada wadalika ka tajhiis iljuyuushi ciidamadii oo dee waxa weeyaan la qababaaliyo oo la anbabixiyo ama la diyaar loo diyaariyaba dee jihaadkii wa tadbiir lxuruubi dagaalada maamulkoodii oo kale waalcimaarati cayntu way kasirsantahay camiritaankii adduunyo la cabirayay waziraacati beerihi iyo wakayriha keyrkeedo min masaalix dunya adduunyada masaalixdeeda ah falijmaacu ijmaacu laysa bixujatin fiiha ijmac xujo kun ma aha lianna alijmaaca fiiha oo horta xujo maaha u leeyahay oo adigu wuxuu leeyahay uun ijmaacani axkaamtii sharciga ahayd ayuu khaas kuba yahay laakiin umuuraha adduunyo ee maslaxadii dadka iyo kolba sidii loo arkayay kuba xidhan ijmaac looma xujaysanayo haddii xataa waqti awqaada ka mida in eeg waxay taa hore haddii xukun bal a'imadii inaga horeeyey iyo dadkii hore ay xukun axkaam ka mida ku ijmaacaan inaga waxaa laasim inagu ah inaan raacno oo inaan khilaafna inooma banaana waxaa waajib inagu ah inaan raacno ijmaacaas taas baa waajib inagu ahayd laakiin tan kale umuurahan adduunyo haddii waqti awqaada ka mid ah dadkii iyagu waxaan weliba macrifada u lahaa waxay isku raacaanay isku waafaqaan eeg waxbay isku raaceene isku waafaqeen markaa waa kuwa kuwa camalfalaya iyagu ku dhaqaaqay laakiin taasi ijmaacan ma aha mukhaalafadiisu ay xaaraam tahayoo dee waqtigii ka dambeeyey haddii dadkii ka dambeeyey ay u arkaan iyagu maslaxadii ay arkayeen inaanay halkan ku jirine maanta maslaxadii wax kale ay noqotay waa la khilaafayaayo ijmaac uma noqonayo halkaa umuuraha adduunyada xujo uma noqonayo laazimo ah oo la raaco aan la khilaafin dee taasi waxay keeni lahay beryihii hore wixii lagu dhaqmayey umuuraha adduunyo iyo maamulka iyo ziraaca iyo cimaariya wixii loogu dhaqmayey ee dadku camaliyan ay mid ku ahaayeen inay weligeeda xaaladu saa ahaato adduunyaduna dee saas maaha waxooda oo markaa waxaa adigu waana dee aimo kala duwan qowlkoodiio inaanay xujo ahayn oo kolley cumdadooduna waxa weeye halkan waxay daliishadeen dee ay ku ay ku kala reebaya ay ku kala saarayaan labada xaalo tan adduunyo iyo tan diineed masaalixdu had iyo goor way iskhilaafaysaa biikhtilaafi alasmina asminada kala duwan oo wixii sanado horteed maslaxo ahaa umuurahan ku tacalluqsan waabay isbedelayaan oo maslaxadii wax kale kuba sugnaanayaan haddii markaa la yidhaaho ijmaacu waa xujo dee markaa waxay noqon lahaydba haddii maslaxadu zamankan dambe ay zamankii hore ay khilaafto inay dadku wixii maslaxadu ku sugnayd intay ka tagaan wax mudaraba ugu sugantuun ay ku dheganaadaan oo wax faa'iido ay ka helayaanba aanu jirin saa daraaddeed ijmaacu jaanibkan xujo maahee wixii waqti maslaxa loo arkayna waa isbedbedelaya hadiyo goor waa kan berihii hore malaa muddo dheer marka la joogaba isbedelayse imanka waxa dhici karta sanado kooban inay wixiiba isbedelaan dee umuurahan iyo waxyaalahan tadawurkan badan ee jira ay islaba bedelaane wixii iyada waa waqtigaha lagu camal falo ra'yigooda ha ku sugnaado laakiin xujo laazimo oo had iyo goor la raacoon la khilaafi karin maahee maslaxadii haddii la arkay inay ka baydhay dee wixii maslaxadii unbaa lalaba imanaya oo dee inay haddii la yidhaha ijmaacu halkan waa xujo meesha maxaa ka laazimaysa haddii maslaxadii isbedesho in maslaxadii laga tago oo wax mudara ay ku sugantuu lagu dheganaado la yidhaha ma khilaafayno tanan baanu haysanaynaa oo halkaa dadkii dee dantoodii wixii ay u baahnaayeenba ay ku wada dhaafto marka arinku tanba weeye oo sababtu ay culimadu u yidhaaheen jaanibkaas wixiidu xujo ma noqonayso ijmac looma xujaysanayo bal markaa waa la khilaafi karaa isaga wixii mar laysku waafaqay jaanibkan ahaa leanna aljamaaca cillo kalena waa inoo sheegay taasaan aan sheegay baana aada usii muhiimsan waana say sarkashiiyo culimo kale ay dee inoo soo naqliyaan waxaan ay u ictimaadsadeen qolooyinka yidhi xujo mahayne barhkood baale waa xujeen sababta wuxu uhi ana alijmaca fiiha ijmaacu markay noqoto umuurahan laysa maa nin ba agtara mid ka badan min qowli rasuuli sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi hadalkii waqad habata waxaa sugnaaday ana qowlahu qowlkiisu inamaa huwa xujatun xujo wuxuu u yahay fii jamiici axkaam sharci axkaamta sharcigaa dhammaanteed xujo weeye qowlkii rasuulka waa la raacaya duuna masaalix dunya laakiin arinku hadduu dee siyaasad guud oo shareeco ay tahay iyo nidaamkii guud ee jaanibkan ku tacalluqsanaa iyadna shareecada waa laga qaadanaya laakiin jus-iyaadkii dee camalka ahaaye ama makiido xarbi oo kale ahaa ama maslaxo adduunyiya hab wax loo qabsado ahaa rasuulkii ilaahay aanu dee waxyina kaba waramin ijtihaadkiisa iyo umuuraha ama sidii ay u muuqatay ahaa waagtan buu leeyaho qowlkiisu xujo ma aha jaanibkaasi duuna masaalix dunya walihada ruwiya sidaasaa loo wariyey anahu sala allahu calayh wasalam nazala inuu deegay manzilan meel faqiila lahu lagu yidhi inahu laysa bira'yin halkan meel ku haboon in la dega maha fatarakahu wuxuu sheegaya qisada waa ka xag hoose ay u taam yeeleen anagu waqti ma hayso maalintii bederun markii rasuulka ilaahay meel iyadoo layscadowgiina soo dhowya uu degay ayaa nin dee waxyaalahan iyo amaakinta iyo dagaalka iyo waxyaalaha makaayidiisana macrifo weyn u lahaa oo ra'yi fiican lahaa waa nin ra'yi fiicanna laguma yaqaanay xubaab ibnu mundir ayaa rasuulka weydiiyey halkan ma waxyi baad ku degtay mise ra'yi ahaan baad ku degtay oo wuxuu hi may waxyi kumaan degine waa makiido xarbi un deetuu hi haddaba halkani meel ku habboontaa maaha ina raroon halkaa tagna meesha uu tilmaamay ceelashii halkay kuba sugnaayeen biyi iyaga inaan kaba hor joogsano rasuulku markiiba wuu fuliyey uu ku dhaqaaqay oo kale arrintii kale in mar uu madiine tegey oonu isagu beeraha waxba kaba aqoon iyo si timir loo beero ayuu arkay dadkii oo isku tallaalaya oo kii labaabay ubaxiisa qaadayeen oo kii kale talaqixii bay samaynayeen markaasaa uu yihi maxaysan u samaynayaanoo dee timirtaa ku hagaagaysuu yihi ayay yidhaaheen deetu yidhi hadday iska daayaan waxba may noqoteen dadkii baa sii ku daayay ama barhkood sanadii dambe timir hagaasanba way bixi weyda waxaan macno lahayn ayaa soo baxay inay habkan ay iyagu yaqaaneen waa hab tajribo markaasaa rasuulku yidhi antum aclamu biamri dunyaakum maha umuurtii adduunya o dhan waa tan mucaamalaadka iyo wixii shareecadu ay noo habaysay laakiin waxyaalaha tajaaribta gaarka ee khaaska ee nidaam guud aan ahayn dee waxa weeye dadkii baa masaalixdoodii lagu daynaya masaalixdina way isbedbedelaysaa marka taasoo kale ijmaacii looma xujaysanaya wuxuu leeyahy qowlkii rasuulkaba halkaa looma dariishan jirin ijmaac sanaan waxu beeraynaa qowlkii rasuulka looma dariishan jirin sanaan ciidankeena uheelgelinaa qowlka rasuulka looma dariishanayn marka ijmaacna jaanibkaa looma dariishanayo ina daliil sharci unbuu ahaa ijmaacina intaa kama weyno qowlkii rasuulka kama weynaanayo allah subxaana watacaala aclam
baabu ma yucrafu bihi lijmaacu aadaakani baabu bayaani maakii baabkii caddayntii weeye yucrafu lagu garanayay bihi isaga alijmaacu ijmaaca lagu garanayay oo macnaha ijmaacii waan soo maray iyo xujiyadiisii iyo tacriifkiisu wuxuu yahay haddaba ijmaac muxuu ku sugnaanayaa weeye oo waxaan lagu garanayo macnuhu waa maa yataxaqaqu bihi lijmaacu ijmaacu wixii uu ku suurtogelayay ee marka la helo la odhanayay waa ijmaac haddaan laakiin la helin aan dee ijmaac aanay ahayn taas buu baabkeedii yahay iclam waxaad ogaataa ana alijmaaca ijmaaca yucrafu waxa lagu garanayaa wuxuu ku sugnaanayaa oo uu bal maalan dee uu ku xasilayaa biqowlin qowl iyo wa ficlin iyo ficil wa qowlin qowl iyo wa iqraarin iqraar dee intii kale ay sugto qowlkaa ciddaasi tidhi wa ficlin ficil iyo wa iqraarin iqraar buu ku sugnaanayaa oo waxaa lagu garan ama uu ku sugnaanayaa ijmaacii uu ku xasilayaa qowl dadkii mujtahidiintaa dhammaantood xaadisadan ay ka hadlayeen xaadisadan ay ka iyagoo wada sameeya qowlka iyo iqraarka iyo ficilka iyo iqraarkuna waa noocan ay ku magacaabaan ijmaaca sukuutiga ah intaba isagaa sii tafsiirin doonaa fa ama alqowlu qowlkii fa huwa isagu waxa weeye an yatafiqa inay iswaafaqaanoo qowluljamiici waa dadkii iyagu ijtihaadka ehelkiisa ahaa ee ahalkan ijmaacu iyaga uu ku sugnaana xaggooda kaba sugnaanaya ah qowlkoodii inuu iswaafaqo cala alxukmi xukumkii uu isku waafaqo kolba wixii markaa ay dee eegayeen ee ay ahayd waxaan lagu ijmaacayo wadalika bian yaquuluu inay yidhaahaanba weeye kulluhum dhammaantood haadaa xalaalun waa xalaal weeye waxaasi aw xaraamun haadaa xaraamun waxani waa xaraam taas oo adigu dhammaantoodba waxaa laga wada hayaa hadal iyo qowl qowlkiina wuu iswada waafaqay kaasi waa ijmaacii khaasatan waana nooca ijmaaca dee sariixa ah ee aan hubno inay dadkani qowlkoodii iyo ra'yigoodii iyo ijtihaadkoodii waxani uu yahay balkaasi isagu waa mid waa qowlkii waalficlu ficilkiina an yafcaluu inay sameeyaan weeye kulluhum dhammaantood dee kulluhumna waa ciddii ijmaacu uu ku guntamayay qowlkoodi iyo ficilkooda waa culamaau lcasri weeye kolba casrigaa la joogo dadkii mujtahidiintiisa ahayd kolleyna waa inoo dambeeya taasi dee horena waa noo soo aragnay tacriifkiina waa inoogu sugnaa ee maaha dadkii oo dhan ma wada ahaa inay wada sameeyeen kulluhum ashay ashaygii oo wixii bay wada sameeyeen bal maalan salaadii oo kale ayay wada tukadeen waa kasoo beecii bay la wada yimaadeen hadday tahay mudaaraba ayaan aragnaa ama nooca sharikaadaadka oo kale kaba mida iyagoo dhammaan wixii la baashiray mumaaraseeyey oo wadla sameeyey wadla wada yimi intii ijtihaadka weelkaayba ficilkii bay ku wada dhaqaaqeen taasna waa iyagoo isku ficilkoodna dee maha wax kala duwan ee laakiin waa wax keliya marka taasna maxay noqon ijmaacii waa inoogu xasilayaa oo waan odhanaynaa way isku waafaqeen dee bal xukunkan wahal yushtaradu labadaas iyagu dee khilaaf kama taagna ciddii iyagu tidhi ijmaacu waa xujo ee kuwii ijmaacaba diidanaa ee lahaa maba guntamayo lama suuraysanayo guntankiisa ama lama ogaan karo ama xujiyaba maaha kuwaas hadalkooda iyo radinteeda waynu soo maray ee ciddii dee ijmaaca bal maalan daliil adilada sharciga ka mida inuu yahay oo xujo ah oo uu guntamayo lana ogaanayo qowlkoodu ahayd labadaas iyada haddii dee ay u dhan yihiin la helo ama ficil ama qowl ijmaac baa agtoodu yahay taas iyadu bal markaa khilaafka inoo soo socdaa kuma jiro waay wahal yushtaradu waa masalo aan markii aynu tacriifka intiisa hore uu inoo soo sheegayna anigu aan idhi haddii bal la yidhaaho waxa shardiya inqiraad halka hore tacriifka lagu kordhinaya waxayna soo dhi itifaaqu culamaa alcasri calaa xukmi alxaadithati markaa haddii shardigani jiro halkaasaa maca inqiraadihim oo kale ayaaba lagu kordhinayay imika halkan inoogumu soo darin oo dee qowlka saxiixi ihi waa inaan intaasi shardi ahayn ee adigu bal khilaafkii halkaa jira uu inoo sheegaya wuxuu yidhi wahal yushtaradu miyaa la shardiyayaa inqiraadu lcasri dadkaa kolba ijmaacan wax ku ijmaacayay saxaabadii hadday tahay taabiciintii hadday tahay intii ka dambaysay hadday tahay kolba culimadaa dee casrigaas dee culimadiisa iyo mujtahidiintiisa ahayd magacumaa hadeestan imaka cid kastaba lagu magacaabaya culimada waxay uga jeedaan intii mujtahidiinta ahayd ee balheerkaas ama shuruurdaas iyagu buuxiyey aynu soo marnay ijtihaadkan kuwaas ee ama qowlkan isku raacay ama ficilkan isku raacay casrigoodu inuu dhammaado casrigana waxaa looga jeedaa ma aha dadkii waqtigooda oo dhammi inay dhammaadaane wada dhinta iyagoo dee qowlkoodii uun ku wada sugan ama ficilkooda wuxuu keenaya ku wada sugan taas miyaa la shardiyayaa fi hada waa fi ijmac noocan ijmac ama fi intiqaad ijmac ba dhaho ijmaca sugnaanshihiisa uu inoo sugnaanayo inoo guntamayo ma shardibaa ciddan iyagu ijmaaca ehelkiisa ahayd inay wada dhintaan oo ay wada dhammaadaanba amla mise shardi maahee kol haddii ay qowlkii iyaga uu ka soo fulo ama ficilkaa ay wada sameeyaan markaasuu guntamay oo ijmaaci waa sugnaaday wax damboo la eegayo ama inay dee qowlkii xataa ka laabmaan iyo inay ku sugnaadaan inay dee adugu balmeteri ay wada dhintaan waxaasi shardi maaha taasi ma shardi baa istifaan buu inoo dhigtay waa kan muxuu yidhi fiihi waa fi ljawaabi can dalika way jawaabta aan su-aashan laga jawaabayo wajaani laba wej baa ku sugan min asxaabina marka la eego shaaficiyuu ujeedaa dee qolooyinka kalena qowlka way leeyihiin ama wejke waxaa ka mida man qaala ku yidhi yushtaradu waxaa la shardiyayaa fiihi fi inciqaadi ijmaac ijmaaca guntankiisa iyo sugnaanshihiisa uu sugnaado inqiraadu lcasri waa culimadii casrigaas ee qowlkan ama ficilkan isku raacday inay wada dhammaadaan oona cidi ka hadhin taas baa la shardiyayaa oo ujeeddadu ilaa intaa ay nool yihiin weli ijmaacii hagaag umuu guntamin muu sugnaanin ijmaac waa jiraaye laakiin dee weli ma sugnaanin sugnaansho la-aantiisana waxyaalaha inoo soo socda ayaa ka laasimaya markaa waaba kan waidaa lam yanqarid alcasru waa casrigaasi haddaanu dhammaano ujeeddadu waa culimadii waqtigaasee iyagu ijmaacan xaggooda uu kaba yimi haddii aanay wada dhiman oonay dhammaan lam yakun ijmaacan ijmaac ma noqonayo walaa xujatan xujo ma noqonayo oo markaa maxaa meeshii noqonaya laba arrimood baa soo wada gelaya midi waxa weeye dee ijmaaci inay maba sugne ee wuxuu ku sugnaanayaa inay iyagoo qowlkaa qaba ku wada dhintaane haddii iyaga barhkood ama mid iyaga kamida ijtihaadkiisiba uu isbedelo oo halkii markii hore waxaan uu kaga qowlayay ee uu markaa tani ra'yigiisiiyo ijtihaadkiisa ahayd dee uu bal markaa isbedelo qowlkii ka laabmo waa ka laabmi karaa ijmaacina ma guntamin inay waxaa la eegayay inay horta iyagoo qowlkaa qaba ku wada dhintaan tiina horteed waa kan ka laabmay arrinta kale imanaysaana waxa weeye inta iyagu oo ay joogaan dadkii waqtigaa yaryaraa marka horey qowlkan isku raaceen ama ficilkan isku raaceen ama aan dhalan bee markaa dhashay haddii intaa iyagu wuxun ay ka joogaan ay koraanay waaweynaadaan oy ahlal ijtihaadna noqdaan dad aqoon lahoo culimau ahlulijtihaada iyagana qowlkoodu muctabar buu noqonayaa wifaaqoodiio hadday ku waafaqaanna dee sax ijmaaci haddii kaleo uu markaa khilaaf ay ka keenaan ijmaaciba ma guntamayo labadan arrimood baa ka dhalanaysa ee inqiraad alcasri ayaa la shardiyayaa in loo shardiyayaa si uu ijmaacaasi u sugnaado waana laba arrimoodoo ijmaaciiba khaasatan bal waxa weeyaan khaasatan ta dambe ee la dilayo dadkii dambena haddana markaa markan damberiga aan ijtihaadba ehel u ahayn ama aan jirine markan dambe intay ijtihaad ehelkii noqdeen qowlkoodii la ictibaarinayo dee waxaa ka dhalan doona inaan ijmaacba weligii sugnaan eh bal taas baa labada arrimood baa ka laazimaya waa ka hore wa minhum culimada waxaa kaba mid ah min asxaabina wagayrihim man qaala ku yidhi inahu waa waxa ay isku raaceen qowl ahaan ama ficil ahaani kol haddii ay dee markaa iyaga xaggooda uu ka soo fulaynu ogaano inay qowlkan isku waafaqsanyahin ama ficilkan ijmaacun ijmaac weeye macnaa ijmaaci uu guntamay waa sugnaaday walaa yushtaradu lamana shardeeyo fiihi isaga fiigiisa markaa kol haddii uu sugnaaday looma shardiyayo inqiraad اlcasri waa inqiraadu culamaa اlcasri dadkii casrigaas culimadiisa ahaayee marka horeba waxaan ijmaacood iyo itifaaqooda ahaa inay wada dhammaadaan shardi maahe kol haddii ijmaaci xasilo waa guntamay markaasna dee waa inoo soo socdaay labadii shardiya halkaa hore aan ama labadii arrimooda nidhi way ka laazimayaan labada midna ma imanayo oo waxa weeye midkood kama laami karo cid qowlkii ka laami kara u guntamay xujuu noqday dadka ay tay in la raaco markaa ruuxna kama noqon kara iyaga iyo keyrkood dadkii marka dambe dabadood ijtihaad xaddii soo gaadhay iyagoo weli joogana dee masaa-isha cusub ee dambe ayuunbay kala qeyb gelayaane masaladaasi way fushay ra'yi kale ma lahe waa inay iyagun kuba raacaan bay noqon wahuwa lasaxu qowlkan dambe ayaa ah ka sixada badan ama qowlka صaxiixaba liqowlihi salى اllahu alayhi wasalam laa tajtamicu ummatii calىa dalaalatin ummadaydu dalaalo kuma kulmayso oo dee waxa weeyaan waxa ay isku raaceen in eeg wixiina ilaa ay ku dhintaan ilaa iyagoo saa aan laga laaminayo xabaarmay raacina wixii lagu ijmaaco waa wax sawaabo uun waa wax xaqa uun baadil iskuma wada raacayaan cilo laban mid waa xadiidkii xadiidka tafsiilkuma sugna weeye ee arrintana shardigana xadiidkii ma keenayo arrin kale waliana man shaksigii jucila laga dhigay qowluhu qowlkiisa ficilku majhuul buu binaysan yahe xujatan xujo laga dhigay ee qowlkiisu uu xujada ahaa lam yuctabar lama fiirin ahayn weeye oo lama fiirin mowtuhu dhimashadiisa uu isagu dhinto fii kowni fii kowni qowlihi xujatan ahaanshaha qowlkiisu xujo uu yahay geeridiisa lama ictibaarin jirin karasuuli salى اllahu alيه waslm sa rasuulki ilaahayba salawaat ullahi wasalaamu caleyh oo bal rasuulka ilaahay qowlkiisu xujuu ahaa dee qowlkiisan xujadan uu yahay kumuu xidhnayn inuu dee aanu qowlkaa ka laabine uu saasun ku adkaysayo ilaa uu kaba dhimanayo si uu qowlkiisu xujo u noqdo lama ictibaarinahayn geeridiisa tanna waa saasoo kale waa daliil adiladii sharciga kaa mid ah kol haddii itifaaqoodii uu daliil noqday xujo uu noqday oo taas uu noqday dee xujanimadaasi rasuulka ilaahayba qowlkiisan xujadii dee wax intaa dhaafsan oo inuu qowlkiisii ahy may jirin oo ah laba yidhaaho hala fiiriyo geeridiisi oo marka uu dhintunbay wax kasta haddii kale naski baa iman kara waa bedeli karaa waa la doorin karaa markuu dhintunbaabay xujo noqonaya taasi may jirin tanna waa saasoo kale kol haddii itifaaqa dhaco waa daliil sharciyuu noqday xujo sharciyuu noqday marka ijmaac buu inoo noqonaya arrin kaleoo kama ahaamsan oo iyada taa ina tusaysana waxa weeye halkan inooguba sugnayn la arkayna horeba usoo aragnay ictibaarta la fiiriyo in waxa weeyaan ictibaarta iyada la fiiriyo inqiraad ulcasri iyo dadkaasi inay saa ku wada dhammaadaan wuxuu keenayaa ijmaacba inuu buro oo ijmaacba aanu jirin dee wixii bal maalan xujadii iyo ijmaacii dib ugu soo noqonayo isagii dib u berinayaana halkan meesha dee ma imanayo si u keenayaana waxa weeye dee casrigaa hore iyo dadka culimadae ijmaacay maanta dhammaantood dee ma wada dhimanayaan ilaa uu soo gaadho cid kale oo iyaguna dadkii ka dambeeyey ka yaryaraaba ah oo iyaguna markaa ahla lijtihaad noqda hadhow maxay noqonaynaa weli way noolyihiinoo weli qowlkoodii ama ijmaacii ma sugnaane in ijmaacoodii la fiiriyo intay kuwaasi joogaanna kuwo kalunbaa soo bixi kuwa kale intay joogaanna kuwo kalaa soo bixiyo wuxuu noqonayaa ijmaacba inaan weligii sugnaan in had iyo goor dadka way isdaba socdaan way isa soo gaadhayaan markaa inaan ijmaacba sugnaanin oo markaa taasi maxay keenaysaa inaan shardigaa la eegin ee ijmaacu kol haddii u xasilo weliba labada noocaan hayno iyada waxa weeye laxdadaa uu itifaaqoodu xasilay uu xujo noqdo markaa deete waxay noqonaysaa inaa iyaga nafteed iyo keyrkoodna aanay ka khilaafi karin bal taaba wey faida qulna haddaan idhaahno kolley waa masaaishaan hadalka ee hore kusii sharxunbu halkan sii yar wadiye idaa qulnaa haddaba haddaan idhaah waa qowlka labaade ina dalika waa itifaaqoodaasi ijmaacun ijmaac weeyo markaa uu xasiluu ijmaac noqonaya oo fa ajmacat asaxaabatu asxaabtii ay ijmaacdo ay ku ijmaacdo ee taniyo shardi maahae dadkii ka dambeeyeyna waa la mid un kol haddaan ilahna ijmaacu saxaabadii un kuma koobna ee dadkii iyagu mujtahidiinta ahaa fi ayi casri min alcusuur wixii ay ku isku waafaqaan ijmac buu noqonaya haddaan idhaahno kuwa kalena waa la mid ah waxba tani qayd maahe calaa qowlin qowl ay ku ijmaacaan walam yanqariduu aanay dhammaan lam yajus uma banaanaanayo waa arrintii aan marka hore kusoo sharxay un hadalkii hore lam yajus ma banaanaanayo liaxadin axad minhum saxaabadii kamida eg waa saxaabadii kamida an yarjica inuu laabmo cama itafaquu calayh waayo uu guntamay dee inqiraadno shardi ma yahayne waxay isku waafaqeen inuu ka laabmo uma banaanan wain kabira minhum sagiirun ama kabira minhum sagiirun hadduu weynaado mid iyaga kaba mid ah waa sagiirun oo minhum saxaabadii kaba mida ama dadkii taabiciintii kaba midi dhaba wa saara uu noqdo min ahlilijtihaadi dadkii ijtihaadka u ehelkaa uu noqdo bacda ijtimaacihim intii ay iyagu iswaafaqeenay waxaan ku ijmaaceen dabadeed lam yuctabar qowluh oo dee waktigaa masaladani ay joogtay ee iyaga xaggoodana itifaaqani ka xasilay uu yaraa intii dambuu weynaaday cilmigii buu bartay aqoon buu yeeshay keenaysa inuu ijtihaadu qoladan martabadoodii soo gaadho qowlkiisu ijmaacaasi waa ka horeeyey wixii ka dambeeyey unbuu la wadaagsanayaayo qowlkiisa la ictibaarine taa hore ra'yi kuma laha oo qowlkiisa lama ictibaarinayo walam yajus lahu uma banaanaanayso mukhaalafatuhum inuu iyaga khilaafaa taasi waa markaa ijmaacu marka uu xasiluu sugnaanaya waxa inooga dhalanaya waidaa qulnaa haddaan idhaahno inahu laysa biijmaacin ijmaac maaha de intan ay weli joogaan oo kolley ijmaacnimadii waa tan shardigana haddee meesha jira dheh wa ina inqiraada alcasri ay inqiraada ahli lcasri ama culimada casrigoo dhammaataa shardun shardi buu u yahay ijmaaca sugnaanshihiisa haddaan idhaahno jaaza waxa u banaan lahu isaga alrujuuc waa kan in waxa weeyaan lahu waa liaxadin minhum weeye waa kuwii iyaga marka y wa ama alqowlu qowlkii oo dee fadinayta hore hadday gal haddii meel geli lahayd halka hore geli lahayd halkan may gasheen wa ama alficlu ficilkii iyo waliqraaru iqraarkii oo ficliya iqraarka wada jira fahuwa an yafcala bacduhum barhkood inuu sameeyaan weeye shay-an shay oo taa hore inuu ku hadlo ahayd bacdi waa halkii qowlkii uun ficil ku bedelo barh baa wax sameeyey oo shay baabu ku dhaqaaqay ficil ah waana ahlilijtihaada dee dadkii kale ahlilijtihaadkana waa joogaa markaa fayataila iyaduna waan fadxinayaa fayataila uu qowl ficilkiisaasi la xidhiidhuu gaadho bilbaaqina intii kale ahlalijtihaad ahaydna waa gaadhay inuu ficilka caynkaasa uu fulaan sameeyey fayasqutu marka ay ka aamusaan can ilinkaari calayhi oo dee yataila iyo yasqutu iyo dariiqo kaliya wada marayaan ama sibay isugu cadfaynta dambe waa taa mansuubkaata horena mansuubun bay noqonaysaa ee fayasqutu ay ka aamusaanoo can ilinkaari calayhi inkaar isagii ay ku inkiraan dee waan i gaadhay waktina way heleen bal maalan kollayna bal taas oo kale way ka aamuseen taas weeye iminka labadii wuu inoo suureeyey ijmaacan sukuutigii laba dhinac buu ka yimaadaa markaasan inoo taalla labada dhinacu ka imanaya mid waxa weeyaan qowl bay bacda ahli ijmaac ama bacda mujtahidiin same la odhanayaan intii kalena qowlkaasaa gaadhaya wakti ay makansadaano iyaguna ijtihaadaan bal qowlkan xukumkii iyo waxa uu keenayo na way heleen markaasay ka aamuseen bal waa kaasoo waa bal ijmaac sukuuti ee ku magacaabi ka kalena waa iyadoo barhkood ama midbahaba noqotee uu ficilkii la yimaado dee waana wax ku tacalluqsan axkaamtii shareecadii oo afcaasha takliifiga weeye intii kala wada maqlay wuu gaadhay waktina way heleen way makansadeen wax kaloo ynu aamuskooda u tiirino ama mukhaafo ama haybiyo waxyaalahaasna ma jirto way ka aamuseen taasna waa qaybta labaad oo labadooduba waa noocan labaad ee ijmaaca ay ijmaaca sukuutiga ay idhaahaan bal waa haddii bal markaa ijmaacnimada cidda ku idlaaqaysa waana kan sheegaya khilaafkii sheekh wuxu uhi fi lmadhabu madhabku waxa weeye kollay imika tuwada imaamkuna walow imaam xaggan ijtihaadka raggii dee martabooyinkii u sarreeyey gaadhay xagga marka la eego usuulkan ujeedaa iyo fiqi uu yahay imika madhabta uu sheegaya waa madhabta shaafici buu kollay naqlintiisu ay tahay uu leeyahay madhabku waxa weeye ana dalika xujatu wa ijmaacun kol haddii taas ay tahay oona ciddii kalena inkirin ka aamuseen dee waxaa lagu tirinayaa un inay iyaguna aqbalsan yihiinoo waa xujo waana ijmaac oo ujeeddadu xujo weeyaanoo waa la raacayaa dadkii laasimay ku noqon ijmaacna weeyo markaa hadalka waxaabuu dhacaya inuu istakaa horoo kale qaci noqonayo in la khilaafa asalahaan aanay banaanayn raqan baa inoo yaalla kow qolooyinka hoosaana qabtay bal hadalkoodaan eegaya waqad khaalafa alimaamu الshiraasiyu jumhuura اlusuuliyiina almutakalimiina waimaamahu الshaaficiyi raximah اllah fi lqowli bilijmaaci الsukuutiyi waifaadatihi alqaca ifaadati alqaca waa ijmaacan tan bay ka qaadanayaan cibaaradiisa inooguma sugna walada isticraad اladila nalmasu dacfa ma dahaba ilayhi الshiraasiyu raximah اllah boqoladan baa leh imaamkan shiiraasi maanta waa khilaafay usuuliyiinta intoodii badnayd iyo mutakalimiintii waa khilaafayba ama usuuliyiintii mutakalimiinta ahayd imaamkiisii shaaficina wuu ku khilaafay xagga qowlkan uu ku qowlay ijmac sukuutigii inuu xujo yahay gees kalena qadci uu faa'iideynayo ijmaac uu yahay dee qadci faa'iideeya waxaana raaciyeen adilada markaan isticraadineen adiladan la kala dariishaday dee aan soo bandhigneen eegno waxa aan arkaynaa aan taabanaa inay beesha waxaan shiiraasi ku tegay ay daciif tahay intaa iyagu markay koobeen kitaab kale inoo ixaareeyeen undur dalika muwasacan fi kitaab alimaamu shiiraasiyu xayaatuhu wa aaraau lusuuliya oo kitaab shiiraasi un lagaba qoray noloshiis iyo weliba aaraadiisa usuuliga ahayd iyadoo kutubtiisii usuulka ahayd la eegayo doctor hito ayaa leh oo kitaabkiisa tabsirana ninkii soo saaray madbaceeyeyba ahaa waana nin macruufay makaynu dhintay in kala warumahayo horta maan maqaluun kitaab kaleo alwajiis fi usuuli tashriicna waa leeyahay qawaadica adilahan dee kolley dabca uu soo saarayna waa jirtaa walow dabcada aan argay dee laba dabco kale un aan arkay tabsirana isagaa soo saaray manquulka khazali waa soo saaray waa nin usuuliyo reer shaam ah ama reer suuriyaan bal marka hadalkoodu waxa weeye qowl shiraasi markaa qowl daciifana waa ku socday bal dacfiga haddaan iskaba daayo qowl uu keli ama dee dad yar un ay kuba tegeen oo jumhuur usuliya imaam shaafici buu khilaafay kolley masalada waxaan filaya inaanay saasun suhulada lahayn iyo intaa la yidhaaho waxaaban odhan karaa anigu ma khilaafin jumhuur alusuuliyiin shaafici laba qowl hadduu leeyahayna dee qowlkana waa qowl macruufa oo bal maalan isagana dee waxaan ku tirinayno asal ahaan shaafici aan noocan xujiyadiisa ku tegin xujiyadiisa ku tegin oo idlaaqeeda bal laba qowl in la geliyo mooye yadna ma taalo bal haddaan in yar eego baji oo kale kitaab la yidhaha alfusul fi axkaam alfusul buu leeyahay waana kitaab madbacaysan daarulgharb alislami aad madbacaysay marka masalada qabanaya waa nin macruufa oo culimadii reer andalusa maalikiyada aimadoodna kamid kolle waa imaam macruufa ibn xasmna ay munaadaroon jireenba oo dee adugu ninkii dee markaa kolley ay in badan munaadaroonayeen iyadoo markii hore dadka kale ee reer andalusay taas ay ku adkayd baabu ahaa markii uu laabmay uu bariga ka laabmay baji kolley kitaab kaloo madbuuca almuntaqa la yidhaha sharaxa muwadacna waa leeyihiyo kutube waxa uu yidhaahaa huwa qowlu akari asxaabina maalikiyadu markaa ka hadlaya asxaabteena intooda badan qowlkooda weeye almaalikiyiin shaaficiyadana deetu kala soo naqliya sheekhani walqaadi abidayb waa sheekhina abi isxaaq isagaa malaa dee markaa uu sharqiga uu dhowr iyo toban sanood joogay meelana rixladii dheerayd isagoo andalus ka yimi dalabulcilmigii waqtigaa baqdaad uu joogayna dee sheekhyadii waaweynee baqdaad sheekhaa kaba mid ahaa dadkuna madhabo furuuxa kale lahaadeena laakiin cilmiga qaadashadiisa cid kasi kama qaadanayeen oo dee isaga iyo ibnulcarabi markaa raggii yimi ee xaggaa kaba yimi culimadii shaaficiye ee baqdaad dee ardaydoodii bay noqdeen haddaba iyo sheekheenii abi isxaaq buu kaba cabiriyey oo aktari asxaabi shaaficiye bal haddaan idhaha waa nin malikiya ibnu barhaan nin la idhaha baa jirta badna way fadxisantah haddaa kutubta usuulka idinku soo noqnoqdo waana nin markaas kitaab buu leeyahay isaguna waxa weeyaan alusul min cilmi lusul oo bal maalan laba juz baa lagu madbuceeya waa nin aimadii waqtiyadaas ahaa aimadii shaaficiyadana cibaaradiisii baa wuxuu kaba cabiray waileyhi dahaba kaafat lculamaa isa kitaabkiisa waa madbacaysan yahay juska labaad baa qaybihiisa horata waileyhi dahaba kaafat lculamaai minhum lkarkhiyu waa culimada intoodii badnayd waa qowlkan ibnu samcani oo in badan wax ka soo naqliyo qawaadiciisa oo kale dambusi oo nin dee aimada xanafiyada ka mida kitaabkiisa taqwiimiyo iyaguna waa qowlkoodii ayna siiyeenba ay dee meesha kuba caddeeyeen abu isxaaq lisfirayinna shaafici qowl ahaan buu usoo naqliya laakiin waxaa hadal muhima ah iyadana nawowi oo kale sharxulwasiid walow dhinaca kalena aan kasoo naqlin doono majmuuciisa ayaa wuxuu yidhaahaaba لا تغتر بإدلاق المتساهلين المتساهل القائل بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الشافعي وعبارته كل هو كتاب كان وغزال الله يفقه الوسيط أما التنقيح بكم عابي كتبتي سنة هو أهم سن مركا أقواشي صدى خلاف له الرئيسي وكامدي لكن ده وتعليق وكتاب كل يوم ضمان هلا مطبعيه ولا إلى أبواب الظهارة أونا وكلن تيوم ولا مين مركا سويدا كوكت سومين isagu mutasaahilkaa idlaaqiisa uu idlaaqay inaan ijmaacan sukuutiga ihi aanu xujo cinda shaaficiyi ahayn markaas wuxuu ka cabiraa qowlka sawaabkii waxa weeye manhajda shaafici xujo iyo ijmaac inuu yahay markaasuu leeyahay dee hadday qolooyintaa inkirsan yihiin hadalkaasi kutubtan khaasatan shaaficiyada fuqahadooda ciraaqiyiin iyo khuraasaaniyiin u qaybsanayd laba dariiqana way kala leeyihiinba dee kolley sheekhi ay ku kulmaanna marka dambe cid bay isugu tagaane laba sheekho mashhuurana way kala leeyihin labada dariiqa ay kala galaane kutubtii khaasatan ciraaqiyiinta xagga usuulka markay noqoto kutubtooda fiqigee mabsuudka muqadimaadkeeda markay noqoto weliba kutub dhowr oo xaawiga maawardi iyo shaamilka ibnu sabaaqiyo ay kala midii buu magacaabay intaba waa wax kumaba sugan oo kolley markaa taasi waxay keeni dee sheekhu inaanu jumhuur usuuliyiin horta khilaafin bal masalada sida kale xujateebaa xogran waa baab kale laakiin jumhuur usuuliyiin ama intooda badan aan odhan karno waaba qowl ay kuma tegayaan shaaficiyadiina waa in badan oo kaba midi qowlkood imaam shaaficina waa qowl abu isxaaq isfirayini kaba soo naqliyey taasi iyadu waa midoo mal waxaan leeyahay waa hadalkan kolley hadalkan nadar baa ku sugan in la yidhaaho sheekhu taasunbuu khilaafay bal laakiin masaladu way noo socotaa qolooyinka aan leeyahay o dhamina waa qowlkood saaidhi waqaalo sayrafiyu sayrafi wuxuu yidhi kale waan in badan soo aragne huwa xujatun xujo weeye oo huwa xujo la raacayo walaakin laa yusama ijmaacan ijmac laguma magacaabayo de kale ijmaacu hadduu xujo inoo ah xujanimadii aynu hayno iyadoo magacii laga daayay wax weynoo saasay soo kordhinayso khilaaf weyn imika meeshu ma noqonayso isagu markaa wuxuu ka dhigayaa ijmaacan kan isagu sariixee hore ee qadciga ah in ijmaac la odhanayo laakiin kan aan ijmaac la odhanayn kol hadduu dani yahayne dani buu faa'iidaynayaa sukuutigu waa dani bal weeye cidda le xujo maahana waxay eegayaan waan sheegi doonaa marka dambe وقال أبو علي بن أبي هريرة وحفر يا هران أصام الروى إمام متقدم أئمة الشافعية كامدة إن كان ذلك فتية سو تفسير بوغرية مسألة بركود أي كو قولين هذا يتي فتوى فتية فقيه لما ku faqiiha fatwadii oo nin mujtahid oo faqiiha ayaa ku fatwooday intii kalena way maqleen waqtina way heleen ay ku rogrogaan ay ku ijtihaadaan fasakatuu canhu way ka aamuseen fahuwa xujatun waxay taasi tilmaamaysaa inay ku waafaqsan yihiin oo xujuu noqon wain kaana xukma xaakimin dee mimtan waa ismiga waxa weeye waa inay daalikadii waa khabarkii kaanaad weeye uu nasbisan tahay wain kaana xukma imaamin hadduu nin imaamo xukumkii uu yahay aw xaakimna ama qaadi xukumkii oo bal maalan masaladii ayaa nin xaakima ama nin imaama ayaa qowlkan ku qowlay ama xukumay lam yakun xujatan lama odhanayo intii kale culimada ahayd na way ku waafaqsanyihin kol hadday ka aamuseenay inkiri waayeen oo wuxuu leeyahy tani waxay kaga duwan tahay dee ninkan xaakimkaa kol waxaabay culimadu yidhaahaan ama imaamku haddii masalada khilaaf jiray uu qowl dee qaato khilaafkii waa kor yeelaa gees kalena dadkii sida axkaamta ay u sugnaato wax loo raaco la helo wixii xukum ahaa kol hadduu weji leeyahay dee aan mid nas khilaafsan aanu ahayn lama laguma bushiyo oo waa la raacayo dee waxaabay noqonaysaa adabxumo oo kale ninkii qaadiga ahaa iyo taas qaadiguna in badan dee waay waa qowlkay daliishadeen oo wuxuu leeyahay in badan baynu xaadirnaaba majaalista xukaamta iyo qudaada iyagoo wax xukumaya waxbuu ku xukumaa aniga madhab ahaan ma waafaqsani dee tiisii unbaa fusho oo kuma inkiro isagoo dee madhabtiisii iyo wixii uu ku xukumaya ama qowlkani aanu ruuxani qabinba uu ka aamusaya marka adigu bal wuxuu leeyahy arrinku hadduu xukum qaadi ama imaam yahay oo uu ruux faqihi ka aamuso lama odhanayo waa ku waafaqsanya dee wax aanu uga aamusaaba meeshii yaalla laakiin markay fatwo faqiih tahay xujuu noqonaya oo marka wuxuu lam yakun xujatan waqaala daaudu daauud wuxuu yidhi waa daahiri laysa bixujatin ijmaaca noocani dee ninkii wax kale u aamusi karaa haybaysiba u aamusi karaa isagoon masaladani u caddaanba oo weli markuu dee eegay eegay ay u caddaanba weyday ayuu aamusi karaa isagoo markaa aan dee ijtihaadinba oon ijtihaadkii makansanba u aamusi karaa bal maalan umuuro badan baa keeni kara aamuskiisa oo aamuskiisu maaha uun inuu waafaqsan yahay arrinku maaha wax kaleu aamusi karaa marka kol hadday taa tahay laysa bixujatin walaa ijmaacin xujana maaha ijmaacna maaha bixaalin bixaalintu waa bixaalin min alaxwaalo macnuu waxa weeye amakaasi faqiiha kasoo fulo fatwad nodo saaimaka aynu soo aragnay qowl ama xaakim xukumkii iyo qaadi haba noqdee adugu waxa weeye kolle xujaba maaha hadalkan imika uu tan yidhi waa wejka labaad ee qoladani imika xagga hoose ama alhutu oo kale ay leeyihiin waa dadkii badan buu ku khilaafay waana daciif marka ka kale loo eego waa wejkan waa qowlkan labaad marka waxaanay tahay qaadi abibak ama abubakrin albaqilani tani madhabtiisa weeye wax daa-uud un la yidhaahaba maaha in waa siuu isagu yidhaahaba shaarix in kitaabka sheekh ali sharaxiisa uu kuba yidhaah